waxaa jiray shirkii jaamacadda carabta iyo dalka ruushka oo mooska ka dhacay oo aan la shir gudoominay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waxaa kaloo jiray shirar dhowra oo oo istihnaaya ama aan caadi ahayn oo iyaguna qaahiro ka dhacay oo aan shir gudoominay kuwa looga hadlay xaaladda falastiin iyo maaragtay maxaa layihahdaa iyo dalalka carabta qaarkood dhibaato ka jirtay intaasoo dhan waxaa lagu dhameeyey wada tashi isoo dhowaansho mana ay ahayn arrimo dhib yar arrimo badan oo caalamka islaamka ee dhibka haysata ayaa jira maantana waa looga hadlay shirkii sida dhibaatooyinka jirta dadka haysta dadka iyo dalka falastiin dhibaatooyinka haysta iyo colaadaha ka taagan dalka libiya suuriya iyo yemen annaga sharaf weyn ayay noo ahayd haddaanu nahay dadka matalaya ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inaanu jaamacadda carabta madax ka ahaano golahooda wasiirada muddo lix bilooda muddo dheer ayay arintaasi aynu ka maqnayn maxafalada adduunka marka intaasaaba guul noogu filan laakiin hadda waxyaaba la taaban karo jaamacadda carabta muddadan inu madaxda soomaaliya ka ahayd golaha wasiirada la qabtayna way jiraan maantana waa laga markhaanti furay marka maanta munaasabadan